بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii soddon iyo شhanaad kitaabka مqadamaة الxadramية kitaabu الصiyaami soonkii buu kitaabu yahay yejibu waxaa waajiba sowmu ramadaan bisha ramadaan la yidhaahdo soomidiisa sowmu ramadaan baa waajiba yejibu waxaa waajiba sowmu ramadaan ramadaan soonkiisaa waajiba biistikmaali shacbaan shacbaan buuxsankeeda iyo dhammaystirankeeda talaathiina soddon bisha ramadaan ka horeysa haddii soddonkeedu buuxsamo ramadaan fiirin uma baahna bisha dayaxana soddon ma dhaafto markaas hameenkaas ku xiga waa ramadaan dayib ummaddo dhan waa inay soonto inta soonka lagu leeyahay markaas aw amase wuxuu ku waajibahayaa biru'yati cadlin mid caadila arkidiis alhilaala bisha u arkay ama qof cadli ah ama caadila bisha arkay cadlu shahaado baa looga jeedaa cadlu shahaadatin cadlu riwaaya ma aha dumar iyo caruur iyo ma aha waa cadlu shahaada oo dumarkii iyo loo qabanayo bisha aragtideeda iyo addoomihii iyo cadaaladdaasna waa cadaaladda daahirkaado sida muuqataa hoos ahaantiisa qofku wuxuu yahay taas la raadin maayo ee sida muuqaalka guud qof cabsi ilaahay ka muuqato wanaagsan waa in uu yahay sidaas baa looga jeedaa ayb qofka isagu dhaha bishii baan arkay laakiin dadku aysan warkiisa qabsanayn de isagu inuu soomaa ku waajiba hadday dumar arkaan iyo haddii ay kuwa maalan addoomma arkaan iyo kuwo faasiqiinoo dadku aysan warkooda qabsanayn hadday dhahaan annagaa bishii aragnay dee idinku ku soomaali le idinku waa aragtayna ma afuri kadhaan laakiin dadku warkiina qabsan mayo da ma tiidin caadiliina idinku iyagu waa inay soomaan ayib qofkii u rumeeyey warkoodana kaa faasiq ah isna waa ku soomi karaa qof xidigaha iyo waxaa ku shaqaysta iyo mid wax isxisaabiya iyo waxaas loo qabsan maayo bishii baa la arka marka goormaa la arkaya bacda alquruub qoraxdu intay dhacday ka bacdi waa in bisha la arko qoraxdiio aan dhicin bila hadday muuqato bishaa muuqatay xalaydii tagtay ma laha caawada soo socotaa leh bisha waxaa la xukumayaa markii la arko bacda alquruub qoraxdu intay dhacday ka bacdi aragtida a weye waliba culimmada qaar baa waxay ku darayaan kitaabta laa biwaasitatin waaye waasida waa inaan lagu arag waxyaala bisha weyneeye iyo qalab iyo waxaa haddii inta lagu qabto jihada waxaasi ku tusaan bishii yaa maaha bay leeyihin oo hadda dowladuhu waa isticmaalaan qalabkaas waxaa kaloo jira culimo kaloo ogol iyana waa jiraan oo isla madhabka dhexdiisa ah markaa bishii haddaan toos loo wada arkay qof baa arkay qofkaas waa inuu qaadiga loo geeyo qaadigu waa inuu xukumo waa ramadaan waa inuu yidhaahdo waxaa jira calaamaad kale oo loo deliishado bishii inay dharatay dhalatay oo la qabsan karo waddamada qaar baa dab la shidaa qaar baa durbaano la garaacaa qaar baa idaacaduhu tabinayaan waxaa ka mid a ba yihi darbi lmadaafic madaafic iyo waxyaalaha bishu markay dhalatay la rido xabadaha iyo waxaa bes war meel kasta waa ka dhacday bishii waa caawa ramadaan war maxaa dhacay wakaas la ridayo magaalooyinka waaweyn hadda waaba la sameeya waaye sidaas bay kuu noqoto waidaa ru'ya alhilaalu bishii haddii la arko bishii baa la arka xaggee lagu arka bibeledin magaalo lazima waxaa waa laazimaya waajib noqonaya lazima waxaa ku laazimaya man qofka waafaqa madlacuhum man duulka waafaqa madlacuhum madlacoodu waafaqay madlacahu madliciisa beledkaa laga arkay iyo dadkay isku aragtida yihiin waxaa ku laazimaya inay soomaan soon baa ku laazimaya magaaladan iyo magaalada ku xigta waa isku madlac maala hawa ma kale ah iyo inta ku xeeran magaaladanay ka sugnaato bishii inta ku hareeraysan ee isku mar qoraxdu u soo baxdo una dhacdo mar haddii tan la xaqiijiyey waa la madlac waa qabsanayaan waayahay waxaa dhacda marmar isku waddan gudihiis isagoo isku hal dal ah inuu kala horeeyo kismaayo iyo boosaaso kale kala horeeyaan xilliga maqhribka la tukado ama salaada subax la tukado ama muqdisho xamar iyo kala horeeyaan magaalada joogto gaalkacyo kale ama garowoo kale may mar waxaa weeye wax basiidoo yar bay kala horeynayaan wadamada waaweyn qaar baa waxay kala horeeyaan saacado iyo xiliyo badan marka madlac hadduu iswaafaqsan yahay meeshu ama ha kala fogaato ama ha isku dhowaatee waa isqabsanayaan kuwaas hadduu madlacu iskhilaafsan yahayna hadday doonaan ha isku dhowaadeene shaqo iskuma leh waa intaa wey adiga markaa maalin joogtay dad baa hameen jooga anay ciid baan joogaayo ma waxaa dhahaysaa ciiddii tukada maya iyo hameen bay marayaan ama casar bay marayaan ama barqay marayaan mar haddii bisha sharqiga bariga haddii mar bishii qolada xigta aragtay qolada garbiga jidha qorax u dhaca markasta waa inay arkaan ilaa xagga qoladaasaa shishaysa waaye laakiin waxaa dhacda qolada qoraxdu dhanka u dhacda jidha intay arkaan qolooyinkaana hameen ku soo horeeya inaysan arag ila kuwan qoraxda ku dambaysa walisixati soomi soonkaa sixidiisa shuruudun shuruud baa u ahaatay alawalu shardiga hore anniyatu waa niyo likulli yowmin maalin dhammaanti loo niyeyso maalin kastoo ramadaanna soonka faralka ah maalin kasta niyaa lagaa rabaa niyo maalin kasta niyaa la rabaa niyo maalin kasta waa cibaado madax bannaan ayib wayajibu waxaa kaloo waajiba tabyiitu niyati niyada in lasoo tabyiit lasoo bariisiiyo hameennimada yaa lasoo xerogeliyo lasoo niyeyso waa laga maarmaan intii qoraxdu dhacday ilaa waagu intuusan beriyin inta ka dhaxaysa marun ka mid a niyadii waa in lagaa helo intaa wax nigeysatay wax soonka burin lahaa haddaad samayso hameenna ay tahay dhib ma leh waxbuu cunay waxbuu cabay waxbuu waaba nigeysa maqhribka caawo dhan waxyaalo kaluu samaynayay soonka burin lahaa hadday maalin tahay dhib ma leh ayib keliya waxaa laga reebaa waxyaalahaas hadday riddo iyo diinta qofku ka baxayo niyadii oo dhan hadduu ka noqdo iyo taas baa laga reebaya duuna nafli sunnaha samey soon sunnaha hameenka in la soo niyeyso baahi uma qabo subaxii waaga markaa baryo waa niyeysan kadha barqadii waa niyeysan kadha gelinka hore oo dhan maanta waa soomaya waa dhihi kadha niyeysan kadha laakiin waa inaadan wax soonka buriye la imaan oo wax cunin wax cabin fatujziuhu qofka waxaa u gudaysa niyatuhu niyadiisa ayaa u gudaysa sunnaha qabla zawaali intaan qoraxdu cirka bartamihiisa gaarin wixii ka horeeya gelinka hore o dhan soonka sunnaha waa niyeysan karaa weeye wayajibu waxaa waajib a tacyinu soonka in la cayino waxa la soomayo waa in la hebelka u yahay la sheego ramadaan baaniis nader kafaaro noocuu yahay in la cayino ayadane duuna alfardiyati faralnimo in la sheego waajib maaha fii sowmi lfardi soonka faralka ah. sooman ramadaan baaniis haddaa dheh intaasaa kugu filan Eh, fa- nu- eh, haddaa inuu dhaho qofku khasa maaha Eh, farda soomi ramadaan ramadaan waa iska faral wax kale maaba noqdaba waxay isku darsamayaan maba jidhaba ayib wuxuu yidhi ahaani midka labaad alimsaaku weeyi waa inuu qofku iska ilaasho ka joogsado ka haysto can iljimaaci jimaac camdan kas jimaac iyo reerkiisa inuu u tago si kas ah waa inuu iska ilaaliyo waay halmaan hadday taa baxday iyo wa can ilistimnaa'i meni iska keenid taasna waa inuu iska ilaaliyo jimaacna waa inuu iska ilaaliyo hadduu jaahil yahay jaahilka cududaarka lahaayo meesha culimmada kafa ku soo koray ama jaahil hadda soo islaamay ama halmaan ula yimid arrimahan soonkiisu waa u jiraa ama ikraah iyo khasab ay tahay ayib ahaaliu midka saxa- saddexaad alimsaaku inuu ka afhaysta way iska ilaaliya can ilistiqaa'ati iska matajin qofka sooman ma- inuu ismatag iska keeno iska ilaalinaya hadduu iska keeno waa ku afuraya kas haddayta ku cilmi leeyahay isagu doortay walow yaan shayba gadaal ugu noqon soonka waa ka buro laakiin isagoo xanuunsan haddii ma- ama yuusan xanuunsanaana matagu iska soo dhaafo iska yimaado soonkiisu waa u jiraa walaa yaduru dhib ma leh waaba tan taqayu'hu mategidiis bikayri ikhtiyaarihi khiyaar la-aan khiyaarkiisa la-aantii buu kaga yimi taasi dhib ma leh hadduusan gadaal wax u noqon ama afkiisii matagu soo maro najaasadaha caliyadiisa uusan liqin waa inuu iska ilaasho araabic midka afraad alimsaaku inuu ka afhays iska ilaaliyo weye ka joogsado can dukhuuli caynin cayn geliddeed jawfan meel goda- gudaa ay gasho cayn oo weliba a- acyaanta adduunka ah, waxyaalaha caynaha adduunka yaal wixii jannada laga keenaa baxee waa inuu iska ilaaliyo shay muuqda inuu meel jawf oo gudaayo daloosho isaga jirkiisa ka mid ah cayntaasi ay gasho ka baatinul uduni sida dhegta gudaheeda oo kale walixliili sida ibta oo kale waaye ibta kaadida ragga soo maraysay ama naaska ibtiisa qofka dumarka ah caanuhu ka imaanayeen meelahaasoo kale waayahay waa waddadii gudaha loo sii marayey qofka caamigaadoo aan waxba garanayn isaga cududaar buu leeyahay hadduu dhuka iyo qori iyo inta soo qaatay dhegta gudaha saa u gasho waa la barayaa hadda ka bacdi iska ilaali baa laleeyahay awal haddaadan waxba ka garanayn hadda kaama burini laakiin ka bacdi iska ilaali bishardi dukhuulihi shaygaa gelidiisa shardinteeda waa inuu ka galay min manfadin meel dalasho maftuuxin furan shaygan markuu gudaha gaarayo qofka waa inuu ka galay meel jirkiisa ka mid oo maftuux oo daloosha dalool furan oo gudaha u furan buu ka gala waay irbadahan iyo hadda waxaan la isku durayo meel awal furnayd laguma mudayo meel aan awal furnayn baa lagu mudayaa irbadaha marka waa laba nooc waaye kuwo waa kuwo nafaqa ah oo qofku ku noolaan karo sida faleenbayaasha iyo kuwa ka agdhow de qofka kuwaas awooddii wuxuu ka helayaa cunid iyo cabitaan uu ka heli lahaa kuwaas soonkii waa halaynayaan sida loo badan yahay laakiin kuwan yaryaree qofka haragiisa lagu mudaya iyo muruqyadiisa iyo wax noocaas oo kale ah iyaga dhib ma laha baa la yidhaahdaa waay qofkii soomana ayb walaa yaduru dhib ma leh tasharubu lmasaami meelaha duldoleela cabitaankooda biduhni dufanka ay cabaan iyo wal kuxli waayahay waay kuxligii indha kuulkii weeye iyo weli ikhtisaali mayrashadii qofka jirkiisa meelaha timuu ku yaallaan oo dhan waa meelo daldaloolaha dufan iyo subag iyo waxba marsaday subagii jirkiibaa cabbay gudaha u gala dhib ma leh indhakuulkii buu mariyey xididada meelaha baallaha la jiray waxaas saa usii qaadaya dhib ma leh qubayskan biyahan hadday jirka qaboojiyaan oo meelaha daldalooloo yaryaar ay timuhu ka soo baxaan ay galaan dhib ma leh fayna kale hadduu qofku wax cuno ow shariba cabo naasiyan xaalu yahay mid halmaansan soonkii ow jaahilan xaalu yahay mid jaahil ah ama la khasbayba qaliilan aw kaiiran wax yar amba wax badan wuxuu doono ha cuno ama ha cabee lam yufdir ma afuray waay waxaas wax ma afurinayaan cunnow iska cunay cabitaan buu iska cabay wou halmaansanaa soonkii yuusan sii wadin markuu ogaado ha ka joogsado walaa yucdaru loo cududaari maayo aljaahilu jaahil mid ah ilaa in qaruba cahdu waqtigiisu inuu ku dhowaado maaha bilislaami islaamnimada waa dhowo soo islaam hadduu hadda soo islaam weli axkaamta soonka ma baran wax buriya warkale haddayna tawxiidka loo qabto ee soon baa layidhi waaye waa cududaar buu leeyahy soonkii burin lahaa buu leeyahy aw nashaa inuu barbaaray mooyaane jaahilkani bibaadiyatin baadiye baadiyaha cilmima yaal saasa baadiyahaasoo baciidatin ka fog weliba canil culamaai culimada baadiye culimada ka fog hadduu kusoo barbaaray isaguna uusan culimadii u tegi karin yaa cududaar buu leeyahay ayb markaa qadiyadda haysata laakiin hadhowti waa inuu cilmigii raadiyo hadda cilmiga waa sahlanaada qofkii waxa weeyaan ama waxa weeye telefoon buu ku ogaanayaa ama mobil buu ka dhegaysanayaa ama mimiri buu qaadanayaa ama cajilad axkaamtii iyo xukunkii hadda waa u sahlanta inuu baadiyihiisa ku helo kutubtou rabay ama culimadou rabay walaa yufdiru waaya biqubaari ariiq ma afurayo qofkii biqubaari ariiqi wadada boorkeeda wain tacamada haba u qasto walow tacamada fatxa famihi afka inuu kala qaado furee waduu ku caraabay boor miran wey markaa dee sankaya ee afka iyo boorkaa gala hadhow qofku markuu caliyo tufa ama ka kaaq dhaho boor baa soo raaca hadduu doono isagaaba kas afka u furay oo u kala qaaday dhib ma leh soonkiisii waa u jiraa waaya ayb walaa bibalci riiqi caliye liqideedna ku afuri maayo bimaa shay maya muxuu yidhi haa bibal bibalci riiqi walaa bibalci riiqi candhuuf weliba addaahiri caliye daahir ah alkhaalisi saafi ah min macdinihina oo ka liqo meesheedii godkeeda iyadoo aan soo dhaafay afka inta gudaheeda ku jiro afka gudihiisa oo carabkay intaas buu gudaha afku ka liq macdintu waa asalkeeda meesha asalka godqalinkeeda ah godkeeda macnaha weeyaan iyo gurigeeda waa afka gudihiisa intay ku jirto hadduu dabadda aan u soo saaro bushimaha soo dhaafsiiyo xagga keeno oo hadhow liqo taasaa la diidayaa soon kaga buraya waaya wayn akhrajo haba ku soo saaro calaa lisaanihi carabkiisa afkay weli ku jirdhaa laakiin carabka ku soo saaro aliyadii dul saaran tahay dhib ma leh wa yufdiru waa furaya oo waxyaalaha qofka afurinaya waxaa ka mid ah bijaryi riqi caliyada iyo candhuufta la dareerideeda bimaa shay ay la dareedho baynal asnaani ilkaha dhexdooda ku jiray cunadii ilkaha dhexdooda ku hadhay buu caliyadii ay sii qaadatay caliyadii hadday sii qaadatayna sidiibu ku liqay cunadii afka ku jidhay iyo ilkaha caliyadii uu liqayay raacda soonkiibaa ka buraye maxaa yeele waa liqudrati qofkan karidiisa calaa majihi istufidiisa inuu iska tufo ka cadaydo ka findhicisho buu awooday waa gabad fala hadduuse ka caajisay taas oo ka tabargabay waxyaalaha ilkaa ku dhex jira inuu iska saaro cududaar buu leeyahy waxay kaloo soan ku burayaa wa binukhaamati xaakadii kadaalika sidaasoo kale madaxa bay ka timid ama laabtay ka timid waaye markaa iskama tufin isagii bay gadaal lagu noqoto soonki waa ka buraya ayib wa biusuuli mayn buu ku afuraya biyogaaridood waxaa la dhaha biusuuli maa ilmadmadati luqluqashada biyaheeda gaaridood biyihii luqluqa baa waxay gaareen aljoofa gudaha in baalaqa waasadoo ku xeel dheeraaday fii kayri najaasatin najaasa la-aanteed afku najaaso kama ahayn afkiisu aan najaaso ahayn buu qararac biyihii ku luqluqdoo isagii ku xeel dheeraaday say waa ku carareen waa ku sabqeen soonka waa ka buri inuu ku xeel dheeraado maaha qofku mar hadduu sooman yahay sandaarsiguna waa la mid waaya qofkii ciridku dhiiga iyo waxaas oo waxaa maare u waayey waa la iska cafinayaa waa iska cafisa waayahay fii kayri najaasa wa bikayri mubaalagatin ku xeel dheeraansha la-aanteed baaba biyaha gaaridooda qofkii soonkii kaga burayaa minas mina min madmadatin isagoo aan kuwa xeel dheeraan oo min madmadatin ka ahaatay luqluqasho iyo sandaarsi litabarudin isqaboojin waaye qofkan kumaba xeel dheeraan laakiin biyahan kuwii weesada maahe isqaboojin bow sanka iyo afka iyo biyaha ugu shubto afkaan qoysanayaabuu yidhi isagoo aan ku xeel dheeraan xataa hadday ku cararaan markaa waa ka bud waaya aw maxaa ku xiga siba u tirtira ya aw raabicatin wey ama markaa mar afraad waaba weysaysanayay kow laba saddex waa loo ogolaa luqluqay sandaarsiga mar dheeraadoo afraadba ku daray tii afraad baa ku caradhay waa ka buray soonkii laakiin awal hadduusan ku xeel dheeraan isagoo weysaysanaya oo aan dhab u jiidin bay iskaga caradha mar afraadna maaha waa markii koowaad ama labaad ama saddexaad waxba kama bureen aw ama sacabatin caycayaar buu saas hadba u luqluqanaya u sandaarsanaya waa ka buray soonkii wa bitabayuni اlakli cunid caddaanteed nahaaran maalin waxaa u caddaatay waqtiga wax cunaya inay maalin ahayd mugdi buu u qabo hameen inay tahay mise marku wuxuu ogaaday xilligoo hadda wax cunayey waa maalin waaye maxaa maalin ah qoraxdiiu sii dhacayso aan weli dhicin buu mooday inay dhacdo waxbuu cuna waxaa u caddaatayna maalinta ama waa suxuuranayey suxuurtii wuxuuba suxuuranaya allaa waagiiba beriyey maalin weeye waa ka buri laa bilakli cunidsa mada mukrahan xaaliga qofka mid la khasbay haddou qofku wax cuno cunidda keliya maaha wax kastoo soon buriya haddii lagu khasbo la yidhi haddaadan samayn yaa waxaasaa lagugu yeelayaa uu sidaas sameeyo waxba kama burin xataa ilmaha yaryar ee dhalinyarada iyo intay soon iska nigeystaan waalidku hadduu khasbo biyo ku qulaamiyaan waa afuraysaa dhahaan dee iyagaa khasbay waxba kama burin weli haddii waysan garanayn masaladii waa iska sii wadan karaan soonkooda waaya alkhaamisu midka shanaad wasaadisu midka lixaad wasaabicu midka toddobaad dabadaas kuwixi saddexda alislaamu islaamnimo wey shardi wanaqaa-u ka ka dahirnaan wey gabadha ka dahiran tahay can ilxaydi iyo wanifaasi wa can nifaas dhigdhalmo waalcaqlu caqli wey fii jamiici nahaari maalinta dhammaantii qofka sooman waa in caqligiisii uu joogo waayahay laakiin caqliga keliya maaha alislaamu fii jamiici nahaari maalintoo dhan qofku waa inuu muslim yahay mar ka mid a hadduu diinta ka baxay waa u dhammaatay maalintoo dhan xayd iyo nifaas waa ina gabadhu ka dahiran tahay waa u taallaa fii jamiici nahaari maalintoo dhan caqligu waa inuu joogo waaya taasina wata ilbiriqs hadduu qofku waasho soonku waa ka buro wain kaana aljunuunu waalidu haba ahaato bishurbi mukhadarin leyla xalayba wax mukhadaraada cuno markaasuu maanta waxaa la arkay isagoo sarqaansan oo waalwaalan oo dhacdhacaya maantaba ma isticmaalin intuu hadda soonka soomanaa xalaydii hore arrinuu isticmaalay wey doo doono sharoobooyin bu cabo kiniiniyo cuno balaayo kaleo cuno khamro cabo wuxuu doona ha sameey maantay kusoo baxda khalaas waxba uma jiraan ayib qofka haddii la khasbo waxaan liq oo cun la yihahdo waxaan ihi waxba ka burimayaan waxaa laakiin ka bedelan sidaas qaadicu dariiq baa isagoo waddada maraya ku soo baxay kuwa burcad kujidgooyada iyo isbaarooyinka dhigta xoogaa dahaba wati xoogaa lacaga fabta lacag dahaba waa liqa dalaq buu siiyey dahabkii ilaa qali mayaano iyagoo kala soo bixi mayaane khawfan caleyhi isagoo u baqayaan in laga qaato hadhow wuxuu rabaa inuu iska soo matajiyo ou lacagtiisa ku shaqaysta laakiin hadda waa liqa mooryaantaanu ka ceshanaya wuu liqa faraajixu fidruhu bi waa ku afurayaa kaas isagaa si kasoo u baqay waxa weeyaan waa ku afurayaa ayb walaa yasix may waxaa ka horeysa walaa yaduru dhib ma leh aliqmaau miyar daboolan iyo wasukru sarqaansa in afaaqa hadduu miiraabo laxdatan ilbiriqsi oo mina nahaari tii hore waa liba ahayd qofkan waa xanuunsado maanta o dhan waa miir daboolnaa laakiin daqiiqad ka mid ah baa miirka usoo noqda ama nooc kaloo sarqaana ku jiro aan waalidii ahayn maanta oo dhan ilbiriqsi ka midow caafimaad hela soonkiisu waa u jira waaye laakiin waalid ilbiriqsi iyada haddii la arko soonku waa waa waa hallaabaya kuwan laakiin ilbiriqsi ka mid a haddii caafimaad u helo oo miirkiisu joogo soonkiisu waa u jira walaa yasixu ma asaxayo sowmu lciideyni labada ciidoo soonkoodu mana banaana waaya iyo waa ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiq waa maxay ciidda xajka saddexda beroo ka dambeysa maalinta ciidda ah waa ma waxaa la dhahaa ayaamu tashriiq waaya saddex iyo waxa weeye waa maalmaha koob iyo toban iyo laba-iyo toban iyo saddex iyo toban ama waa maalinta ciidda labada ku ah iyo maalinta saddexda ku ah iyo maalinta afarta ku ah saasna waa loo tiriyaa wala nisfi lakhiiri shan iyo tobanka dambe ama niska dambe oo min shacbaan bisha shacbaanana soon ma asaxayo bisha ramadaan ka horeysa wey soondheere shan iyo tobanka dambe ilaa liwirdin qof ay wardi u ahayd mooyaane aw nadirin nadir mooyaane aw qadaa'in qalle mooyaane aw kafaaratin kafaara mooyaane aw amase wasli maa shay la xiriirinti mooyaane bacda nisfi niska ka dambeeyo qeybta dambaa uu la xiriiriyey bimaa qablahu qeybta hore afar iyo tobankii ama maalintii shan iyo tobanku soo sooma markaasuu niskii dambena lix iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii waa sii sooma waa caadi markaa niskii hore maalmahabu kusoo daba xiray waa soo xiriirsha ama wardi bay ahayd khamiisiya isniin iyo inuu soomo dee khamiisiya isniinta ku jirdhay niskan dambeo bishaan soondheere waa soomi karaa ama nader baa lagu lahaa ama qalaa lagu lahaa waa soomi karaa laakiin si kale mada waaya maalintaasna wataa marka xameyaan ka badno walaa yasixu soomu lciidayn ha sax u akrin wa ayaami tashriiq wala nisfi lakhiiri min shaabaan ilaa liwirdin aw nadirin aw qadaa'in aw kafaaratin aw wasli maa bacda anisfi bimaa qablah ayib maalmahaasi waa saa iyaguna yoomu shakigii weli ma sheegin soo ma faslun wuxuu fasal u yahay fii man yajibu calayhi soomu dadka soonka ku waajibay yaa soonka lagu leeya waajib ku yahy you ka asaxaya dad badan buu ka asaxaya laakiin you waajib ku yahy shuruudu man qof shuruudi yajibu calayhi uu ku waajibay soomu ramadaan alcaqlu wey waa caqli kow walbuluuqu qaangaar walislaamu islaamnimad walidaaqatu awoodid iyo karid wayumaru waa la amrayaa bihi soonka asabiyu ilmaha yar lisabcin toddoba sana markuu jira leeyahay soon waay cibaadada dadka lagu sii laylaya waddaan lagu sii layliyin waxaan adduunka qaribayo wadanka wareerinaya noqonaya ama hataa haddiise wax wareerin cibaadadaa ku adkaanaysa hadhow ilaa lama qabsane soonka toddobaa lagu amrayaa salaaduba siday ahayd toddobaa lagu amray wayudrabu waa lagu garaacin calaa tarkii ka tegiddiisa licashrin toban maxaa ku xiga inhe in adaaqahum ya hadduu awoodo toban isagoo jira buu ka tegay waan soomi karaa waa lagu garaacayaa waay ayb in yar kaga dar faslu fi ma yubiixu lfidra afurka maxaa banneeya afurka waxyaalaha qofka u bannaynaya inuu afuro wayajuusu waxaa bannaan alfidru afurid bilmaradi bisababi lmaradi xanuun darti alladii maradkaasoo yubiixu tayamuma booraysi bannaynayay qofku waa jiran yah jira oo booraysiga bannaynaysa wey waa afuri karaa w si waa u tirtiraya walilkhaa'ifina waa u bannaanta kii baqayey baqay min alhalaaki halaag buu ka baq waayahay qof halaag ka baqay weeye halaag ayuu ka baq naftiisa ama xubin jirkiisa ka mid ah hadduu soomo dhib buu ka baq inuu afuraa u bannaan waaba laga maarmaan hadduu dhib ka baqo inu afuro waa waajib naftiisan halaagi walikhalabati iljuuci gaajo ka qaalib noqotay iyo walcadshi on iyo gaajaa ka qaalib noqday khatar buu gala inuu afuraa u bannaan ayib kan waa si fiican buu qoray waaya ii kaadi waxyar waa fiican yahay nusqadan baa tirtir baa ku jira hadda dabcadaas dardardhaa moodaa walilmusaafiri musaafirkiina waa waxaa u bannaan afur kii safray safaran dawiilan safar dheer waa konton waxa weeyaan siddeetan iyo laba kilomitir iyo bar meel jidha u safraya siddeetan iyo laba kilomitir iyo badh safarkaasoo mubaaxan bannaan ilaa in dara'a safaru safarku inuu soo dariyo mooyaane bacda alfajr waagu intuu beryeyba magaaladiisa qofku ka safraya isagoo sooman taa dhexda ma sii afuri karo waxaa la rabaa markaad rabtid inaad safadhid soonna jiro rabtidna inaadan soomin magaalada intuusan waagu kuugu beryin ama gurigaada ka baxa qabla alfajr ka safar oo calaa safarin baa qur-aanku yidhi wasoomu soom fi safari lagu soomo adoo qofkao safara baa afdalo fadli badan in lam yatadarar hadduusan ku dhibaatoonayn bihi soonka hadduu qofku safar raaxale safrayo oon soonku hadduu soomo aan dhibi soo gaarayn danyaan lagu yeelana ha soomo diyaarad booba iska raacay gaari buu iskala saaran yahay dhib yar waka soonka wax dhiba ma soo gaarayaan safarkiisa ka soo gaari mayaan ha soomo saasaa u fiican haddii kalena ha afuro waidaa balaqa sabiyu wiilkii yaraa ama sabigii markuu qaan gaaro ow qadima almusaafiru musaafirkiibaa soo galay kii safarka jiray ow shufiya almariidu kii xanuunsanaabaa la shaafiyey walxaal hum saa'imuuna ay sooman yihiin waa jiranaa weli waa sooman yahay waa biskooda safar buu ahaa magaaladiisi buu yimid waana soomanaa ilmo yar buu ahaa wuu soomay intii maanta soonkii lagu dhex jiray buu qaan gaaray shan iyo toban sana u buuxsantay tusaale xarumal fidru inay afuraan waaba xaaraan markaas kana bisko kana magaaladiisi yimid kana qaan gaara maxayba u afurayaan wailaa haddii kale ustuxiba waxaa la suneeyey alimsaaku afhays ayaa la suneeyey inay iska afhaysaan waaya haddaysan awal soomanayn iyagoo iska afuran baa xanuunkii ka baca ama kii qaangaaray ama kii musaafirkaa gurigiisa yimi waa iska soo cuni karaan laakiin waxaa uga fiican inay iska daayaan gabadhii xayd iyo wixii la mida waa sidoo kale iyo mid waalnaad oo miyiirsaday iyo qof maalinta dhexdeeda soo islaamay iyo iyaguna inay inta maalinta kaadha iska afhaystaan wa kullu man qof dhammaantiio afdara afuray licudurin cududaar u afuray ow kayrihi cududaar keyrkii u afuray cududaar la-aan sida dadka iska cuna ramadaanka wajaba calayhi lqadaa qadaa ku waajiba ama kas ha u afuro ya ama cududaar halahaada miyuusan lahaan bacda tamakuni laakiin makansi ka bacdi intay qadaha makansadeen u suurto gashay marka koowaada fursad helaan horey ha ka soomaan waay laakiin hadduusan fursad helin ka war hadduusan fursad helin oo kuba soomo dee maxaaba lagu leeyahay waxba xanuunkii ula afuray booba ku dhintay safar buu ahaayo waxa weeyaan safarkii markuu ka baxay fursadba ma helin hadduu doono waa dhintay waayahay ama awal safar baa ramadaanka waa caafimaad qabay laakiin markii bishii dhammaatay ramadaan maalintii koowaad ciidda laga bilaababa xanuun baa bilaabay kale awalna safar buu ahaa dee goormuu soomaya qalihi waana ku dhintay waxba laguma leh qalle iyo raashin midna laguma leh wuxuu yidhi halkan ilaa ila sabiya ilmaha yar iyo walmajnuuna kan waalan mooyaane iyo walkaafira alasliya gaalka asalka ah asal gaalnimo ku dhashay wey kuwaas mooyaane soo saa qori maayo waay kuwan qalla laguma le wey ilmahan yar kan waalan gaalkan qala laguma le ilaa qale waxaa lagu leeyahay murtad haddou ahaa diintu ku jiray wuu ka baxay xilligaa uu ka baxay diintii baa dhibaatooyin kale ku yimaadeen hadhow marku soo noqdo waxaa la leeyahay qalle qallaa laga rabo mar intuu riddada ahaaba kusii dhex waasha misna ilaankaar baa ku dhacday laakiin gaalka hadda diinta soo galay waxba qallan lagama rabo ilmaha qaangaaray lagama rabo qofka waalan oo ilaahay xanuunka iskaga keenay waxba hadhow lagama rabo wayustaxabu waxaa la sunneeyey muwaalaatu lqadaa'i qadaha in la xiriiriyo iyo walmubaadaratu bihi in loo degdego watajibu waa waajib muwaalaadka iyo in loo degdegaaba in afdara hadduu awal afuray bikayri cudurin cudurdaar la-aan ramadaan baa lagu jiray xilba iskama saara cudurdaar la-aan buu iska afuro kaasi waa khasab inuu u degdego qallaha qofka kaloo cudurdaarka lahaabaa dib dhigan karo iyaamo dambe soomi kara kanima dib dhigan karo wayajibu waxaa waajiba alimsaaku afhaysasho fii ramadaana bisha ramadaan dhexdeeda calaa taariki niyati qofkii niyada ka tegey dushiis xalow niyadii halmaama maantaad kolley soo nimo jira waxbaa cunaya laga yeeli maayo waxbaha cuni baa leeyahy ayib iyo walmutacadii midka gabood falay bifidrihi afurkiisoo ku gabood falay kaasna waa la mid ayib wuxuu yidhi kasbu waa gaboodfalbu u afuranyah waatan yowma shaki iyo wa fii yowmi shaki maalinka yowmu shakigana waa la afhaysanayaa goorma in tabayana hadduu caddaado kownuhu ahaanshihiisa min ramadaan inuu ka mid ahaa wayajibu qadaau hadhowna in la qalleeyaa waajiba cala lfawri deg deg maalin baa waxaa la yidhi bishii waa dhalatay ma dhalan wax caddeeyana lama hayo waaye ramadaan waa dhasha iyo ma dhalan ma soomin yooma shakiga lama soomee sidii saxdaabu sameeye waa iska afura laakiin hadhow baa waxaa caddaatay maantadan oo afuran yahay inay ramadaan tahay xog baa la helay caddayn maxaa la samaynayaa inta maanta hadhay ramadaan bay ku caddaatay yuusan cunno cunin ha af haysto hadhowna deg deg ha u qalleeyo laanna waxaa laga yaabaa inuu bishi raasho inuu ka gabood falay ayaa dhici ka dhah saas baa dhici ka dhah wuxuu yidhi faslun fii sunani fii sunani sowmi soonka sunayaashiisa yustaxabu waxaa la suneeyey tacjiilulfidri afurka in la dedejiyo cinda tayaquni lquruubi qorax dhicitaanka markii la yaqiiniyo qoraxdii waa dhacday afurkaa la dedejiya inta baqasho hore ho afuri ee waxaa samaysaa horta qoraxda inay dhacday hubi wa an yakuuna waa inuu yahay waxaa lagu afuraya bihalaaثi rudabaatin saddex abood rudaba aw tamaraatin saddex abood timira fain cajaza hadduu cajizo fabitamratin xabad timira fain cajaza hadduu ka cajizo falmaa-u biha ku afuro wa an yaquula waa inuu yidhaahdo cindahu markuu afurayo allaahuma allahyow laka sumta adaan kuu soomay adaan kuu soomay wa calaa risqika risqigaada oo keliyana afdartu ku afuray wa tafdiiru saa'imiin dadka saa'imiinta ah afurintooduna waa sunni dad sooman in afur la siiyo waayahay wa an yakuula macahum inuu la cunana waa fiicanta isna la galo waayahay wasuxuuru suxuurtuna waa sunni wa taakhiiruhu suxuurta in la gadaal mariyaa sunno ah maa lam yaqac qofku intuusan ku dhacin fii shakin shaki suxuurta gadaal ha loo dhigo haddousan shaki gelayn war ma joogtaa mise ma joogto waa inuusan shaki gaarin waliqtisaalu mayrashaa sunno ah in kaana calayhi quslun haddii dushiisa qubays yahay qabla subxi subax ka hor inuu mayrto qoys waajib aa lagu leeyahay janaabaya wixii la mid ah waxaa sunna ah intaa waagu baryin inuu sii mayrto haddii laakiin uusan sii mayran hadhow waa mayran karaa si toos wayata-akadu waxaa waa adayg badan lahu qofkaas saa'imkaa tarkulkadibi beenta inuu ka tago iyo walqiibati xanta markasta waa in laga tago waa waajib laakiin markan waa sii adayg badanta wayusanu waxaa loo suneeyey lahu qofka tarku shahwaati shahwooyinka inuu ka tago almubaaxati shahwada waxyaalaha naftu rabrabtoo xataa u bannaanaa ha iska daayo midda xataa mubaaxa u ahayd waa maxay wax wan wanaagsan inuu iska dhegdhegayso oo naftiisu jeceshahay iyo wax la ursado inuu iska urursado udgoonno iyo cadaro waxyaalo la daadaawado fiican isagoo sooman dhardhar qurux badan iyo waxyaalo cunooyin iyo cabitaan waxaa in iska daadaawado ma fiicno fain shaatamahu axadun qof hadduu la caytamo macnaha cay oo caayo bay ka dhiganta hadda qof baa caayey falyaqul ha yihahdo inii saaimun war anigu waa soomana qalbiga ha ka dhaho ama afkaba ha ka dhaho ha isku daro labadaba hadduusan istusus ka noqonayn war waa soomanahay haddaysan istusus ka gelayn iyo su ha yidhaahdo waan soomanahay si qofkaanina uga istaago wa tarkul xijaamati toobinka waa inuu ka tago isagoo sooman walmadqi wax calalin xanjo iyo luumaan iyo beeye iyo xabag iyo waxba inuusan calalin waa baa fiican wadawqi acaami cunno inuusan dhadhamin ilaa cunnada maliqina carabkaa laga gartaayo waa inuusan badhadhamin baa fiican walqublati inuu ka tagaa fiican waa dhunkashadii xaaskiisii oo kale u dhunkado wa taxrumu waaba xaaraan dhunkashadu in khashiya hadduu cabsado minhaa xaggeeda alinzaala mani inay ka timaado hadduu ka boqo wayukrahu waxaa loo karaahiyeysa asiwaaku cadayasho bacda zawaali gelinka dambe wixii maalinta gelinka dambe ah duhurkii laga bilaabo inuu cadaydo ma haboono wayustaxabu waxaa la suneeyey fii ramadaana bisha ramadaan inta lagu jiro adtawsicatu inuu u waasiciyo cala alciyaali ciyaalka biilka inuu u waasiciyo iyo walixsaanu inuu u samafalo ilaal arxaami dadka qaraabada iyo waljiiraani deriska waikhaaru sadaqati sadaqada inuu badiyaa fiican ramadaan watilaawati qur-aanka akhriskiisa inuu badiyaa fiican walmudaarasati lilqur'aani waa qur-aanka mudaarasadiisa qofkaana akhrin kana akhrin waa subac ama iska dhegeysi ama waxa sidii jibriil iyo nebiga dhex madhay walictikaafi ictikaafkana inuu badiyaa fiican laa siyamaa waxaan maal lahayn alcashri alawaakhiri tobanka dambe inuu ictikaafka badiyo bisha ramadaan wa fiiha tobankaa dambena leylat lqadri ba ahaatay wayaquulu fiiha leylatulqadriga dhexdeeda wuxuu dhaha haddii ilaahay u muujiyo dad baa la tusay allaahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii saasuu dhahaya wayagtumha waana qarinaya leylatulqadri baa lay tusay waa arkay xalay bay ahayd anaa hubo waxaasaan lama dhaho waaye waxaa ilaahay ku karaameeyey ha qariyo wayuxyiiha wuu nooleeyaa hameenkaas wayuxyii yowmaha maalinteedana waa nooleeyaa ka leylataha sida hameenkeeda loo nooleeyey habeenka sida loo dadaalay maalinteeduna waa maalin fiican ha dadaalo wayaxrumu waxaa xaaraana alwisaalu xiriirin fi soomi soonka la xiriiriyo wa xaaraan soon waa maxay shalo soomana caawana afka wax ma saarin kababiya iyo wax kale toonna birina waa ku daba xira dhowr beri ama laba beri ama saddex beri afka wax saarin buu soon daba iskugu xiray waa xaaraam wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab